shirkadda biyaha ee magaalada gaarisa gawasco ayaa sheegtay inay xagga korontada cilad naradda dhanka korontada qeybo ka mid a xaafadaha magaaladu ay biyalaan yihiin waxaa arrintani faahfaahiyey ka warbixinaya afayeenka wakaalada wararka wakaaladda biyaha ee magaalada gaarisa cumar cabdulaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cumar cabdulaahi maxaan ahay xiriiryaha bulshada wakaaladda biyaha mise afhayeenkii wakaaladda biyaha ee magaalada gaarisa ee gawasco dadweynaha reer gaarisa kaas ahaan dadka ka cabo boholaha ziwani dadkaasoo ka mid ay yihiin k r a iyo province bula iftiin iyo areadaasoo dhan maxaan u sheegaynaa inuu boholka hadda biyo aanu ka soo saarayn maadaamu sitiimadii meesha ay ku jirin oo geed power lighting uu dhulka ku dhace oo hadda lala tacaalahayo marka dadweynaha waxaan sheegaynaa inay dulqaad qaad yeeshaan waqtigan hadda ee kenya power lighting ay hagaajinayso geedkaadaas maxaa yeeshay anaga boholkayna sitiimuu isticmaalaa wax dhinacayna ka jiroo dhib e ma laha waa power lighting kelix baa dhib ka jira markay geedkaas ay hagaajiyaan biyaha caadi bay usoo noqonayeen maxaana u malaynahayaa tan iyo maanta ay bilaabeen caawa way la tacaali doonaan meesha lagu gaaro salaadii biyaha waa la heli doonaa maadaama ayagana ay bogi doonaan shaqadooda marka dadweynaha maxaan ka codsan lahayn inay dulqaad yeeshaan xaaladda hadda jirto daraaddeeda markaas ayagoo raalli ahna maxaan dhihi lahayn wakti kasta waxay ka bilowdo beri salaadii biyaha waa la helaya hana ogaadaano arintan maaha arin dhinacagawaska ele dhinacagawaska ka jirto waa dhinaca kenya power lighting oo geedkoodii stimad ahaay oo boholkayna biyaha boholkayna stimada geynay ayaa dhulka ku dhace markaas sitimadii dhan way gooyeen marka hadda way la tacaalahayaan tan iyo maanta la tacaalayin ilaa maxaan u malaynayaa say sheegeen caawo dhan way la tacaalayin meeshii toddoba sideed sax lagu gaarana way dhamaynayin berito anagana biyahayna caadi way u soconayin marka sida ha loo ogaado aadna raalli ha loogu noqdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu